إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله الكريم قلبت موضوعي مركا إنو إعلان سنة gabagabadana uu ahaa dowradii ku saabsanayd wacyigelinta dadka muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ganacsatada ah ayaa mowduucii markaa inoogu dembeeyey waxa uu noqon doonaa altijaaratu raabixa sidaa ciwaanka ama markaa boor aa ku aragteen markaa iclaankii lasoo iclaamiyey ereyga atijaaratu raabixa waa tijaaro laga faa'iidaayo oo haba yaraatee wax khasaaraha aan lahay waa tijaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka uu inooga warramay waa tijaaro rasuulkeenni moxamed ahana calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan uu kaga warramay waa tijaaro dad badana ay inooga horreeyeen oo ay ku faa'iideen waa tijaarada tamaraheeda iyo midhaheeda ugu dambeeya ay noqonayaan in ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa janno laga helo cadaabka allena markaas laga badbaado tijaarada waxa ay tahy qofka muuminka inuu ogaado in adduunyada markaa laba tijaaro ay jiraan tijaaratun raabixa wa tijaaratun khaasira tijaaro markaa lagu faa'iidaayo oo faa'iide aad iyo aad fara badan lagu helaayo iyo tijaaratun khaasira tijaaro markaa lagu khasaaraayo dadka adduunyada joogana qof aan tijaaro iyo dhaqdhaqaaq aan ku jirin markaa ma jiro imaa maca tijaaratin khaasira wa ima fii tijaaratin markaa raabixa labadaa tijaaro mid uunbuu ku jiraa tijaarada khaasirada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inoo sheegay oo rabbi wuxuuhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا, بالص... وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo markuu dhaartay ka bacdi waxaa rabbi inoo sheegay markaa insaanka oo dham inay khasaare ay ku sugan yihiin bimacnaa annahum fii tijaaratin khaasira tijaaro markaa bilaa faa'iide ah tijaaro lagu khasaaraayo inay ku sugan yihiin marka laga rabay ciddii afar sifo laga helay oo iyagu hum fii tijaaratin raabixa iyagu tijaaro markaa faa'iide leh ku jira oo ah markaa ila aladiina aamanuu ama aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada markaa uu dhigay ee jin iyo insiba markaale labadaa dariiqo ayuunbay markaa midkood ay hayaan haddaba tijaaratu raabixa qofka ku jiraa waa tijaaratu maca almawla waa tijaaratu maca allahi tabaaraka wa tacaala waa tijaaro qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la gelaayo atijaaratu lkhaasirana waa tijaaratu maca shayaadiin wa tijaaratu maca alhawa waa tijaaro qofka uu la gelaayo shayaadiinta tijaaro uu la gelaayo hawadiisa waa tijaarada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ulaa'ika aladiina ashtaraw dalaalata bilhuda famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi markii rabbi uu ka warramaya dadka munaafiqiinta ah ee daahirkana islaamnimada ka muujista hoostana gaalada ka ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inay tijaaro ku jiraan laakiin tijaaradoodu sida ay tahay ayaa rabbi inooga warramo wuxuuhi ulaa'ika aladiina ishtaraw dalaalata bilhudaa waa kuwa siistay markaa dalaalo iyo baadi ayay qaateen oo hanuunkii ayay tuureen markaasaa waxay noqotay markaa natiijadii u soo baxday famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin in tijaaradoodaasi haba yaraatay aanay ka faa'iidin oo wax ribxiya aanay ka helin kuwa hanuunsanna aanay ahaan ba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyi walaalayaal waxaa markaa isweydiin leh maa hiya usuulu tijaarati raabixa tijaarada markaa raabixada usuusheedu maxay tahay usuusheeda laba asal baynu ku soo ururinaynaa labada asal waxa ay yihiin aliimaan waalcamalu saalix iimaan loo geeyey markaa camal saalixa ayaa wuxuu noqonayaa uu la mid noqonayaa ama uu markaa himaarka iyo midhaha uu keenaya ama natiijada inooga soo baxaysa ay noqonaysaa altijaaratu araabixa atijaaratu maca allahi tabaaraka wa tacaala tijaarada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulihi wtujaahiduuna biamwaalikum waanfusikum fii sabiili اllah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun ilaahay subxaanahu wa taala intuu inoo yeedhay oo ilaahay subxaanahu wa tacala uhi yaa ayuha aladiina aamanuu wa nidaa'u raxmaan liahli اliimaan waa allihii raxmaanka u yeedhay dadkii muuminiinta ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey ayaa wuxuu lihi hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim culimmadu istifhaamta hal adullukum waxay idhaahdaan waa istifhaamu tashwiiq waa qofkii ayaa waxa weeyaan la dhageli- la xiisegelinaya oo waxaan markaa la weydiiye lagu leeyay ma lagu tusaa waa lagu markaa xiisegelinaya si aad u tidhaahda haa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo sheegay inaynu u baahan nahay marka in layna tuso tijaara inaga badbaadinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa ayaa ilaahay wuxuu yidhi tu'minuuna billaahi warasuulihi oo iimaankiiya camalkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi watujaahiduuna fii sabiili llahi watujaahiduuna biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah xoolihiinna iyo nefihiinnama waa bixinaysaan idinkoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqii dariiqiisa u bixinaaya markaasaa rabbi wuxuu hi dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun saasaa markaa idiin khayr badan haddaa garanaysaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay marka atijaaratu raabixa waxaynu ku soo ururin karnaa tijaaratu saaca tacmiiru saacaati bidaacaat ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisa in saacadaha markaa cumriga lagu camiro tacmiiru dunya bidaacaat adduunyadan marka aynu joogno aynu ku noolnahay inta cumrigeennu marka uu yahay inaynu ku camirno markaa cibaado waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau uhi khayrukum man taala cumruhu waxasuna camaluh waxaa idinku khayr badan nin cumrigiisuna uu dheeraaday camalkiisuna uu fiicnaaday baa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka inuu qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa juhdi iyo markaa dadaal fara badan uu geliyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa markaa dadaal fara badan markaa uu ku bixiyo ayaa muhiim ah waxa ay tahay hadduu qofku isweydiiyo ama uu soo ogaaday usuusha markaa tijaaratu raabixa usuusheeda iyo waxa markaa qofka muuminka u soo baxaaya hadduu tijaaradaa la yimaado ayaa waxa uu mudan yahay qofkii muuminka ahaa tijaaradaa raabixa ah oo markaan idhi waa aliimaanu billahi waalcamalu saalix inuu bal camalkii saalixa wax fara badan markaasuu ka ogaado camalka saalixi walaalayaal waa camalka ay loo ilaahay subxaanahu wa tacaala u bixiyey alcibaada ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo abuurtay ilaahay uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun waxaa ka ilaahay subxaanahu wa tacala uhi ilaahay jinkiiyo insigii umaan abuuran ilaa inay caabudaan mooyaane waa marka tijaaratu maca allah wa xifdu xuquuqi illaah wa xifdu xuquuqi alkhalqi inaynu ilaalino marka xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu leeyahay iyo xaqa markaa khalqigu ay nagu leeyihiin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uhi waidinku leeyine markaasiiya waa xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii moxamedha uu yidhi xaqu llaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa rabbi addoommadiisa uu ku leeyahay waa inay caabudaan oo haba yaraatee wax shirkiga aanay markaa u samaynin haddaa mid min atijaarati raabixa cibaadada guud waxaynu xusi doonaa markaa dhowr shay oo cibaadada marka waxa weeye tijaarada raabixaada ka mida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadaadka inagu faral yeelay ama ilaahay subxaanahu wa tacaala ina amre ka mid a waxaynu ka bilaabaynaa marka towxiidka laga yimaado rugniga markaa labaad ee arkaanta islaamku waa rugni aynu garanayno waa rugniga marka laga yimaado shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah rugniga ku xigaa waa iqaamu salaa salaada marka in la oogo marka waxaa ka mid a min atijaarati raabixa xifdu salawaat fardan wa naflan in salaadihi aynu ilaalinno faralkeedii iyo sunnaheediiba markaa inaynu ilaalinno waayo ilaahay ba subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay salaadihii markaa xifdiya oo weliba salaada dhexo salaaddii casare xifdiya oo ilaaliya waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala isu taaga idinkoo marka addeecaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u khushuucsan salaadda waxaa rasuulkeenni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in dunuubteenna lagu maydhaayo oo shan jeer dad maydhay marka aynu noqonayno markaa waa tijaaratun raabixa waa tijaaro marka aad iyo aad u qaaliya maadaama dunuubteenna markaa la maydhaayo markastaynu tukanno waxaa rasuulkeeni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum yakhtasilu fiihi kula yowmin khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay-un waxaa nebigu saxaabada uu weydiiye ku yidhi bal waxaa ka warantaan haddii mid idinka idinka mida hortiisa uu maro webi markaa biyo badani oo maalintii shan jeer uu ku maydhanaayo ninkaa haba yaraata wax uskagi ma ku hadhayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadu sidii inagu bay ku jawaabi lahayn bay ku jawaabeen oo waxay dhaheen laa yabqaa min daranihi shayn wee wax uskagoo ku hadhayaa ma jiro markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dalika midlu salawaati alkhams yamxu allaahu bihina khataaya sidaa waxaa ka dhigan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sha- salaadihii shanta ahaa oo ilaahay subxaanahu wataala qofka wuxuu kaga tiraa dunuubta baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa qofka muuminka ah tijaarada qaaliga ah ee u taalla ay tahay markaas inuu ilaashado waa salaadii faralka idinuu xifdiyo salaadii shanta ahaa maadaama ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa inoo sheegay in qofka markaa dunuubta lagaga maydhaayo waxaa ka mida min atijaarati raabixa shay salaadaasu waxa weeyaan u ah markaa wasiilo iyo sidoo kale salaada oo markaa jamaca markaa lala oogo rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu leeyahay alaa unabi'ukum maa yamxu llaahu bihi alkhataaya wayarfacu bihi darajaat ma idiin sheegaa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubta markaa uu idinkaga masaxaayo darajaadna kor laydinku qaadaya baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa arrintu waxaa nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam isbaaqu اlwuduءi cala almakaarih wakahrat اlkhuda ila almasaajid waintidaaru الsalaati bacda الsalaa fadalikum الribaad fadalikum الribaad waxaa rasuulku leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamay tijaarada raabixada ah tijaarada tijaarada qaaliga ah tijaarada marka loo weysaysanayo xasanaad laga helaayo tijaaro marka loo sii socdo xasanaad laga helaayo tijaaro marka la sugayo xasanaad laga helaayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala salaadiisiiya markaasaa rasuulku waxa uu yihi tijaarada saddexdaa arrimood ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ya- yamxu llaahu bihi alkhataaya ilaahay qofka dembiga ayuu kaga masaxaa wayarfacu bihi darajaat darajaadna kor baa loogu qaada markaasaa rasuulku wuxuu ka bilaabay isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih riwaayaadka qaar isbaaqu lwuduu'i fi sabaraat xilliga naftu ay karaahiyeysanaysay qabowyadu ay dhacayaan ee jiilaalku aadka u qaboobi uu dhacaayo oo qofku weysadii uu hagaajiyo waana salaada marka waxay de miftaaxeeda dahaaradu shayga labaada nebigu wuxuu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam wa kahrat alkhuda ila almasaajid socodka oo loo badiyo masaajidada xaggooda baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo waxaa rasuulku yihi tallaabo ma qaadid ilaa ilaahay darajo ayuu korkuugu qaadaa tallabada labaadna ma qaadid ilaa ilaahay dembi ayuu kaaga tiraabaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam arrintaas saddexaadna rasuulku wuxu alayhi salaatu wasalaam intidaaru salaati bacda salaa salaad salaad markaa lagu sugo casar baa tukatay masaajidka waad iska fadhiday ilaa salaaddii maqrib maqrib baa tukatay ilaa salaaddii cishaayi ayaad masaajidka markaa iska fadhiday xadiidka hore waa muttafaqun calayhi xadiidka labaadna imaam muslim marka ayaa warinaya ikhwaanii fillaah waxaa markaa qofka muuminka ah ee tijaarada ilaahay subxaanahu wa tacaala la gelaya uu iska ilaalinaya an takuuna salaatuhu salaata almunaafiqiin inay salaaddu ay noqoto salaadda uu tukanaya ilaahay subxaanahu wa taala ishortaagaya inay salaaddiisu noqoto markaa salaatu lmunaafiqiin waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in dadka qaarkood kuwa munaafiqiinta ah salaadaha qaar ay ku culus yihiin waxaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa munaafiqiintii sifo ka duwan dadka muslimiinta ah ee muuminiinta markaa khullaska say u tukadaan si aan ahayn markaa iyagu inay u tukadaan ilaahay muuminiinta wuxuu ku ammaanay oo rabbi uhi qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxa uu ku- ku ammaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun kuwa salaadooda khushuucaya baatinan salaadooda xifdiyaya daahiran wa baatinan dul iyo hoosba munaafiqiintana nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu uhi markaa adqalu salaati cala almunaafiqiin salaatu alcishaai wa salaatu alfajri walow yaclamuuna maa fiihima la aatawhuma walow xabwa waxaa asalku uu ahaa oo in salaadda markaa jamac qofku uu ku oogo oo jamaca uu la tukado oo axaadiidii hore aynu soo maraynay khaasan xadiidkii dambe alaa nebigu yidhi alaa unabiikum maa yamxu llaahu bihi alkhataaya wayarfacu bihi darajaat wuxuu tilmaamayaa markaa kahratu alkhuda ila almasaajid in salaaddii jamca la xaadaro oo qofku jamcii markaasuu la tukado waxaa sidoo kale saxaabada rasuulku ridwaan llahi tacaala calayhim ay ka warrameen say u muxaafadada ugu samayn jireen jamaca oo qofku salaaddii ninkii waxa farad faral ku ah inuu salaadda markaa jamaca uu ku oogo oo jamaca markaasuu la tukado waxau ihi marka cabdullahi bnu mascuud radia allahu tacaala canhu man sarahu an yalqa allaha qadan muslima falyuxaafid calى haؤulaaءi الsalawaat xayثu yunaadaa bihina fain allaha sharaca linabiyikum calayhi الsalaatu wasalaam sunan اlhuda waxau leeyahy markaa ibnu mascuud man sarahu an yalqa allaha qadan qofka markaa jecel inuu ilaahay berri la kulmo isagoo muslim ah falyuxaafid calىa haؤulaaءi الsalawaat salaadaha shanta ha ilaaliyo oo halkii ha ku ilaaliyo xayثu yunaadaa bihina halka looga yeedhaayo ee looga dhawaaqaayo ee xayi cala asalaad xayi cala alfalaax laga leeyahay halkaas salaadiha ku xifdiya marka way nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeenii moxamed ahaa waxa uu sharciyeeyey oo uu tusay sunan sunan alhudaa waddooyinka marka hanuunka loo loo maro salaadaho lagu ilaaliyo waxa weeyaan jamaca lagu ilaaliyana waa min sunani alhudaa imaamu nawowi raxmatullaahi tacaala calayh ayaa kitaabka markaas saxiixu muslimka markuu sharaxaayo wuxuu baabaysanayaa baabu salaati aljamaacati min sunani alhudaa kani baab wuxuu u yahay salaada markaa waxa weeyaan jamca lagu ooga oo jamca aad la tukataa inay tahay markaa min sunani alhudaa markaasuu lehy cbdullahi bnu mascuud radi allahu tacaala canhu walaqad ra'aytuna wma yatakhalafu canha ay salaata aljamaca wamaa yatakhalafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq wallaahi waxaan garanayaa buu leeyay salaada jamaca oo aanu ka habsaamin oo aanu ka hadhin ilaa munaafiqun qof munaafiqa oo macluumu nifaaq nifaaqiisu marka uu cad yahay oo waadixuu yahay mooy cid kale marka aanay ka hadhin ayaan garanayaa saasaa uu leey ibnu mascuud radi allahu tacaala canh wainahu layuutaa birajuli xataa yuhaada wainahu layuutaa birajuli yuhaada xataa xataa yuqaama fi saf waxaa dhacaysa buu leeyay marka in nin la keeno la yu'taa birajul nin baa la keenaya markaa yuhaadaa bayna arajulayn isagoo laba nin ay wandaafin nin xanuunsanaaya oo xanuun uu ku dhaco soo kici karo jamci iman kari waaye ayaa waxaa la keeni jira isagoo laba nin soo garbagaleeyeen oo hareeraha laga soo galay ilaa safka dhexdiisa markaa la joojiyo saasay ahaayeen waxaana uu tilmaamaya jamaca cidda ka adhi jirtay inay ahaayeen waxay cid waxa weeyaan munaafiqiin ah oo nifaaqooda markaa uu caanbaxay oo la yaqaano waxaana u abu hureyra nebiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam salaaduhu munaafiqiinta inay ku kala adag yihiinoo ku kala culus yihiinoo siba salaada cishaaya iyo salaada subax ay ku adag yihiin dadka munaafiqiinta ah waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayuu rasuulku jamicii tukiyey markaasuu yidhi afiikum fulaan hebel ma jooga markii salaaddii subax laga baxay intuu dhinacan iyo dhinacan eegay ayaa rasuulku yidhi hebel ma jooga markaasaa la yidhi maya markaasuu hebel kalena ma jooga markaasaa la yidhi maya markaasaa nebigu wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina athqala salaatin cala almunaafiqiin waa salaatu alcishaai wa salaatu alfajri salaadda ugu culus kuwa munaafiqiinta ah waa salaada cishaayi iyo salaada subax walow yaclamuuna maa fiihima la atowhuma walow xabwa hadday ogaan lahaayeen fadliga ay ka helayaanna iyagoo gurguuranaya iman lahaayeen baa nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam markaa salaada cishaaye salaada subax ciday ku adagtahy waa ciddaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu calaamadiyu tilmaamay salaada ku adagna waa jamca inay la tukadaan maha inay infiraadan ay u tukadaan way nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam walow yaclamuuna maa fiihima la aatahuma walow xabwa marka min atijaarat raabixa ikhwaanii filah waxaa ka mid a salaadihii inaynu ilaalino shanta ahaa waxaa kaloo ka mid a inaynu ku ilaalino jamaca iyo jamaacada waxaa kaloo ka mid a min atijaarati raabixa inaanay salaadeennu noqon salaatu lmunaafiqiin salaadda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay ku culustahay kuwa munaafiqiinta ah nebigu calayhi salaatu wasalaam nin tukanaaya wakhti wakhtiyada ka mid ah oo salaaddii casar markaa kabacdi masaajidka markaa soo galay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuuhi tilka salaatu lmunaafiqiin manaa salaaddii casar ka bacdi qoraxdoo liiqa dhigto sii dhacaysa ayaa nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam nin tukanayo markaasaa rasuulku wuxuuhi tilka salaatu lmunaafiqiin taas muu odhan nebigu ninkani waa munaafiq laakiin salaadana salaaddii munaafiqiintaa baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa le famaa hiya salaatu lmunaafiqiina yaa rasuula allah salaatu lmunaafiqiin maxay tahay rasuulkii allow markaasuu yihi waa nin danihiisa iyo hawlihiisa markaa ku mashquulaaya oo salaada dub u dhigaaya ilaa qoraxdu ay gaadhac fii sharaqi almowta inay dhimatay qarka saarto deedna markaas intuu degdeg u galo ayuu salaad degdega uu tukanaya markaas sida tukaha uu markaa u foorfoorarsado walaa yadkuru llaha tabaaraka wa tacala ilaa qaliilan isagoo ilaahay markaa wax yar mooye wax badan aan xusayn salaadiisu waa taa ayaa nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam markaa salaadeennu inaanay ikhwaani fillah taa aanay noqon sidoo kale min atijaarati raabixa tijaarada markaa laga faa'iidaayo adtijaaratu maca allah waxaa ka mid a salaadaha faralka markaynu ogno ka bacdi nawaafishana inaynu ilaalino nawaafishii waxaa ka mid a sunnayaashii la ilaalinaayey laba salaadood baynu tilmaami lahayn salaadi waa salaatu duxaa oo nebigeyni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam laba saxaabadiisii qiimaha badnaa ka mid ah ayaa mid waliba wuxuu soo naqliyuu soo raray inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dardaarmay labada saxaabi waa laba saxaabi oo nebigeyni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam cilmigii laga dhaxlay iyo waxa weeyaan aqoontii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii laga soo raray waxay ka mid yihiin labada saxaabi markaa ee in badan markaa wax ka soo rama ragga wax fara badan ka soo rara waa abu hurayra iyo abu dar radia allahu tacaala canhu mid wallo labada saxaabi ka mid a waxa uu yidhi awsaanii khaliilii bihalaain wuxuu khaliilkaygii ii dardaarmay kii aan jecla waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii dardaarmay bihalaain saddex buu ii dardaarmay weligayna ka tegi maayo muxuu idiin dardaarmay marka wuxuu leeyay marka abu hurayra iyo abudar labaduba waxay leeyihiin wuxuu noo dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood saddexda arrimood wuxuu ka bilaabay ragcatayu duxaa waan asuma alaaata ayaamin min kulli shahrin waan utira qabla an anaam waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ii faray oo markaa uu ii dardaarmay ugu adkeeyey anu markaa waxa weeye ragcatayu duxaa labada ragcadood salaatu duxada ah marka inaan ilaaliyo oo nebigu ku tilmaamay salaatu alawaabiin rasuulku inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa ilaahay u noqodka badan leh salaadoodii weeyaan baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo laba ragcadood baa ugu yar sideed ragcadood baana ugu badan waxaa kaloo nebigu ii dardaarmay uu saxaabigu leeyahay waana suma alaaata ayaam min kulli shahrin bil walba inaan ka sobo saddex maalmood waxaa kaloo ii dardaarmay waana u tiray qabla an anaam marka dee tijaarada raabixada waxaa ka mid ah waxa weeyaan salaada salaatu duxada qofku inuu ilaaliyo oo had iyo jeer salaadda waxay culimmadu ay yidhaahdeen shanta salaadood laba salaad dhowr salaadood laba salaadoodba markaa uu kala fog salaadda subax iyo salaadda duhur aad bay u kala fog yihiin salaadda cishaaye iyo salaadda subaxna way kala fogyihin salaadaha kale saddexda way isu dhowdhow yihin oo casar iyo maqrib way isu dhow yihin maqrib iyo cishaayna way isu dhow yihin deedna ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka addoonkiisa rab isagoo u naxariisanaaya si aanay qafla addoonkii aanay ugu dhicin ayaa salaaddii subax iyo salaaddii casar salaaddii duhur baan leeyay dhexdooda waxaa la sharciyey salaatu duxa qofku inuu tukado salaaddii cishaaye iyo salaaddii subaxe kala fogaana si qofku in badan ilaahay subxaanahu wa taala is hortaagiisa aan uga maqnaanin waxaa la sharciyey salaatuleyl qofku salaatuleysha inuu tukado marka salaatuleysha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu nebigiisa moxamed ahaa uu ku yidhi aqim isalaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi alleyli waqur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuuda wmin alleyli fatahajad bihi naafilata laka casa an yabcadaka rabuka maqaaman maxmuuda ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxa uu rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam uu faray inuu shanta salaadood ilaaliyo ee faralka ah shantii salaadood ee faralka ahaa salaad sunna abaa la raaciyey marka oo shanta salaad culimmadu waxay leeyihiin qowluhu tacaala aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi leyl qoraxda markaa iilashadeeda markaa tuko oo qoraxda qoraxda xilligay iilataa waxa ay tahay waa salaaddii casar marikabadu samaa ay ka degto waa salaaddii duhur iyo salaaddii casar ilaa qasaqi leylna waa habeenka mugdigiisana waxay waa salaaddii cishaayi iyo salaaddii maqrib wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda qur'aan alfajr adan kelimatu lqur'aan waa bimacnaa salaa wa qur'aan alfajri salaat alfajrina og ina qur'aan alfajri ina salaat alfajri kaana mashhuuda marka shantii salaadood saasaa gaar loogu sheegay waxa weeyaan waxaana qur'aan loogu tilmaamay salaada subax litadwiil alqira'ati fiiha ama liduuri lqira'ati fiiha qira'ada oo la dheeraynaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala salaaddii subax uu ku tilmaamay inay qur'aan tahay inoona sheegay marka inay tahay marka in qur'aan alfajri kaana mashhuuda in la xaadir yahay ilaahay subxaanahu wa tacala malaa'igtiisa bedelaysa ee yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu leyli wamalaa'ikatu nahaar inay marka labaduba isugu imanayaan salaadaa subax marka waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cadfay salaadaha shanta ee faralka ah waxaa rabbi uu ku cadfay salaatuleyshi oo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuuhi wa min alleyli fatahajad bih habeenkiina ku soo jeed markaa qur-aanka naafilatan laka casaa an yabcadaka rabuka maqaaman maxmuud abaa ilaha yidhi marka marka qofkii waxaa markaa tijaarada raabixada ka mida qofku salaatuleysha inuu wax ka tukado oo salaatuleysha markaa uu ilaaliyo aayaad fara badan way ku soo arooreen fadliga ay leedahay axaadiid fara badan rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ay kaga soo arooreen ilaahay wuxuu ammaanay dad tajadadiisa galay wuxuu ku ammaanay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun ilaahay maruu ka warramayay cilmiga iyo fadliga uu leeyahay waxaa ka hor ilaahay uu ka horraysay cilmiga ku camalfalkiisa aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirat wayarjicu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun cilmiga markii camalkiisii la sheegay iyo in markaa qofku ilaahay ku caabudayo habeenkii ku kacaayo ayaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun calaamatu ibnuqayim markuu aayaddaa fasiraayo ee cilmiga marka uu ammaanayo wuxuu isweydiinaya maxaa camalka loo horraysiiyey cilmiga marka intaan la sheegin cilmigii maxaa camalkii loo sheegay markaasuu le waxaa layna tusayaa inaanu cilmigu qiimo lahayn idaa lam yaclam bihi idaa lam yacmal bihi saaxibu haddaanu saaxiibkii ku camal falin ama qur'aan ha ahaadee ama xadiidii nebiga ha ahaadee inaanu qofku marka waxay cilmigaa u xambaaray inaanu ammaanayn oo qofkaasi qof cilmigaa ku ammaanan bimacnaa aanu noqonaynin cilmigu mar walba uu ammaanan yahay laakiin isagu cilmigaa maadaama ku camalfali way qof ku ammaanan noqon maayo marka in salaatuleyshi qofku uu tukado ilaa a'immada qaar ay ka gaadhsiin imaamu axmed oo kale raxmatullaahi tacaala calayh iyo a'immada shaaficiyada intuba waxa ay tilmaamaan marka la isweydiiye qof salaatuleyshi tukan waaye ama witri aan witrisan habeenka iska seexda waxna waa rajulun suu falaa tuqbalu shahaadatuhu qofkaasi waa qof liito oo xun oo maragiisa marka aan la aqbalaynin maragiisa aan la yeelaynin ikhwaani fillah waxaa ka mid ah min atijaarati raabixa tijaarada markaa raabixada ay tahay marka inaynu ka faa'iidaysano waxaa ka mid ah atawbatu walistikfaar ilahay inaynu u toobad keenno ilahay aynu u noqono waayo qofka muslimkii lagama waaya waxa weeyaan dembi dembigaasoo ka dhasha saddex arrimood midkood ayuu dembigaynu samaynayna uu ka dhalanaya wuxuu ka dhalanaya qofku dembi uu irtikaabay dembi uu ku dhacay macsiyo uu sameeyey ama tusaale ahaan waajibaad uu ka gaabiyey waxaa kaluu dembigu uu ka dhashaa qafla inay kugu dhacdo oo fii bacdi alawqaad qofku ilaahay subxaanahu wataala xuskiisa iyo daacaadkii rabbi wax badan oo ka mida marka uu mooganaado sidaa daraaddeed ba tijaarada laga faa'iidaysto ee qofku ay tahay marka inuu ka faa'iidaysto waxaa ka mid ah atawbatu walistikfaar inuu ilaahay subxaanahu wataala u toobad keeno ilaahayna subxaanahu wa tacaala u noqdo waayo ilahay wuxuuhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ule idilkiinba ilaahay u noqda mu'miniintiiyey saa u liibaantaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kale wuxuu ku uhi waman lam yatub fa ulaa'ika hum addaalimuun dadka culimmadu waxay leeyiin dadku waa laba midkooduun imaa daalimun wa imaa muflixun qof liibaaniya qof daalima qofka liibaanay waa ayagu qofka taa'ibka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi lacallakum tuflixuun toobadkeena saa u liibaantaan marka kii toobadkeeni waayo waman lam yatub fa ulaa'ika hum addaalimuun marka inuu qofku toobadda uu heshado inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa u toobad keeno waayo ilaahay waxa uu ku ammanay dadka mu'miniinta ah waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu cala ma facaluu wahum yaclamuun ilahay waxa uu ku ammanan yihiin dad taa'ibiin ah oo dembigu markuu ka dhaco ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa u toobad keenaya inay yihiin rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inuu toobadkeenka badin jiray maalin walba toddobaatan jeer in ka badan wallaahi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inii la astakfir llaha wa atuubu ilayhi fi lyawmi akthar min sabciina mara ilaahay baan ku dhaartee anigu waxaan ilaahay dembi dhaaf weydiista oo aanu toobad keenaa maalintii toddobaatan jeer in ka badan waa nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigiisii hore kiisii dambeba la dhaafay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa markaa uu inoo sheegaya rasuulkiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu arrinkiisu sidaa yahay marka qofkii inuu noqdo qof markaa toobadkeen badan ilaahay subxaanahu wa taala u toobadkeena ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqda ku dadaala markaa toobadda marka inuu ilaaliyo xuquuqda khalqiga inuu u celiyo marka xuquuqdoodu ka toobadkeeno inuu marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa u ilaaliyo gaboodfalka iyo takhsiirka uu ka galo xuquuqda ilaahay inuu marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobadkeeno waxaa ka mid a min atijaarati raabixa ay tahay marka inaynu ilaashanno tacallum alculuumi asharciya inaynu culumtii shareecada wax ka barano oo qofku shareecada inuu wax ka bartaa shareecada barashadeeda waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qaybna waa fardulkifaaya qaybna waa fardulcayn fardulcayn qofka waxaa kuwa wixii furuudul acyaana ee fardulcaynka inagu hadday tahay salaadihii hadday tahay soomkii hadday tahay tahaaradii hadday tahay waxa weeyaan xajkii iyo qofka marka ilaahay u yasiro umuurahaasoo dhan waxay tahay marka fardulcayn barashadii qofku inuu aqoon u yeesho oo salaadda siduu ilaahay ugu tukanaayo iyo siduu u soomaayo iyo haddii maal ilaahay siiye siduu markaa u bixinaayo iyo hadduu reerleeya reerkiisa siduu ula mucaamaloonaayo fardulcayn bay qofkii ku tahay markaas inuu ilaaliyo cilmiga kale marka waxa weeyaan aan cilmulxaalka aan ahay qofkii aan kusoo noqnoqonayn taxamulkiisa iyo xambaarkiisu fardulkifaaya ayuu markaa uu noqonaya waana cilmiga hadday cidi ummadda u xambaarto ciddii kale markaas ka dhacaaya cilmiga ikhwaani fillah la baranaayo waa cilmiga nebigeenni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khayrukuman khayrukuman khayrukuman tacallama alqur'aana wacalla khayrukuman man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay khayr la doono ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayuu fahansiiya marka waxaa ka mid a waxyaalaha tijaarada lagu markaa raabixada ah inaynu cilmigii shareecada aynu baranno weliba xilligan oo cilmigii shareecada laba dhinac markaynu ka eegno cilmigii shareecada nuqsaane ay gashay markaasoo cilmigii dadku ay ka saahideen dhinaca koowaad waxau yahay rasuulkeeni moxamed ah calayhi salaatu wasalaam oo inoo sheegay oo rasuulku uhi laa taquumu saaca xataa yurfaca alcilmu wayahbut aljahlu wayushrab alkhamru wayadhar azinaa baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qiyaamo dhici maayo ilaa afar arrimood la helo xadiidka anas bnu maalik radia allahu tacaala canhu ayaa warinaayey saxaabo kale nebiga waa ka wariyeen ridwaanullaahi tacaala calayhim markaa anas aakhira cumrihi isagoo gaboobay oo saxaabada nebigu ay daba yar yihiin ayuu dadka wuxuu kulaha waaraan idiin sheego iga qaata cidaan cid nebiga cilmi aanay haynin ay idiin sheegayn aniga mooye cid kale ayuu lahaa marka markaasuu yihi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saaca xataa yurfaca alcilmu wayahbut aljahlu wayushrab alkhamru wayadhar azina qiyaamuu dhici maayo ilaa cilmiga la rafciyo maan cilmigu uu yaraado jahliguna uu sugnaado uu cagaha aasto oo uu sugnaado maandooriyuhuna dadka uu ku dhex bato waa talabaadee zinaduna ay badatay ayaa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka haddee xilligaanu maraynaa waa xilligaa rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam aqoonta ay yar tahay jahligu marka uu fara badan yahay aad arkaysa laga yaabo qof aqoon bara badan bartay labaatan sane wax bara- bara- baranayay jaamacadaha jooga waxaa laga yaaba inuu macallin yahay haddana weysada aan garanayn marka oo cilmi maadi cilmi xisaab iyo saynis waxaa mashquul ku ahaa taa marka waxa weeyaan ku lugo-ay oo waxay wax badanna marka aan ka faa'iidin marka khulaasada waxay tahi maadaama xilligaa la mari qofka cilmiga shareecada inuu wax fara badan markaa uu inuu ka barto oo isku dayo masalada labaadna waxa ay tahay cilmiga shareecada barashadiisii dee waxaa lagula jeedaa dagaal oo ilaahay subxaanahu watacaala acdaadiisii jihooyin ay kaga yimaadaanba si ay dadka u mashquuliyaanba ummaddu inay shareecadii barato waxay colaad iyo dagaalla ayay kula jireen waxaynu ognahay meelo fara badanoo marka adduunyada islaamka ka mi adduunyada ka mid a oo dowladaha aqaliyaad islaami gaar ahaan ay ku nool yihiin inaan la ogolayn aqaliyaadka islaamka ah inay shareecadii ay bartaan marka ama qur-aankii ahaato ama axaadiisii nebiga ha ahaato calayhi salaatu wasalaam ama axkaamtii shareecada ha ahaato in markaa loo dibadama marka labada arrimoodba ay jiraan iyadoo aakhiru aynu marayna marka waxa weeyaan aakhiru zamaankii nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam cilmigu inuu yaraanaayo oo cilmiga markaa la rafcinaayo iyo acdaadii islaamka olole ku qaado shareecada la dagaalankeedii jooyin badan kaga timi waxay tahay qofka markaa muslimkii guud ahaan iyo gaar ahaan qofkii ganacsi ku jirayba in shareecadii markaa wax badan markaa aynu ka baranno oo wax badan ay tahay markaas inaynu ka ogaanno shareecada la baranayo waxaynu ka bilaabaynaa qur-aanka kariimka oo ay tahay inaynu baranno tilaawadiisa iyo tafsiirkiisa labadaba ilaahay subxaanahu wa taala qur-aanka kariimka ee akhrintiisa wuxuu ku tilmaamay tijaaratan lan tabuur tijaaro aan lagu khasaarin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ina aladiina yatluuna kitaaba allahi waaqaamuu salaata waanfaquu mima razaqnaahum ulaa'ika ulaa'ika ulaa'ika yarjuuna tijaaratan lan tabuur ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo markaa inooga warramaaya waxa weeyaan waxyaalo fara badan oo ay tahay markaas inaynu ilaashanno ayaa rabbi wuxuuhi in aladiina yatluuna kitaab allah kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa akhriyaaya ee salaadana oogaya ee wixii aanu ku arsaaqnina bixinaaya ulaa'ika yarjuuna tijaaratan lan tabuur kuwaas waxay rajaynayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siinaya tijaaratan ganacsi lan tabuur aan lagu khasaarin marka waa rajul qur-aankii marka akhriyey oo qur-aankii aqoon u yeeshay tilaawata wa tafsiiran waa rajul salaaddii oogay waa rajul wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arsaaqay markaas bixiyey marka qur-aankii kariimka ahaa inaynu qofku isagoo weyn oo soddon konton jira ama lixdan jira ayuu qur-aanka baran karaa naftaada taa u sheeg marka waxaa laga yaaba qofku inuu is adigu qur-aanka marka baran baran kari maysid laakiin cumrigaaga haddii lagu dhaha hal sano ayaa ka hadhay ama laba sano ay dhici lahayd in qofka loo sheego waxyaalaha marka tijaarada raabixadu ka faa'iidaayo waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka inuu aqoon u yeesho qur-aankii uu barto rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam qur-aanka akhrintiisa qur-aanka barashadiisa qur-aanka ku camalfalkiisa axaadiid fara badan ayaa nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam min hadi alaxaadiid waxaa ka mid ah ikhwaani fillaah in rasuulkeeni maxamed aha wuhi calayhi salaatu wasalaam iqra'u lqur'aan war qur-aanka akhriya baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fainahu yaatii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi qur-aankiibaa imanaya yowma alqiyaama hawaabkii qur-aanka qiyaamaha imanaya shafiican liasxaabi isagoo asxaabtiisii u ergeynaya waman hum asxaabuhu wa asxaabu lqur'aan waa ayo waa aladiina aamanuu bilqur'aan waa kuwii qur-aanka rumeeyey ee wacamaluu bihi ku wacamiluu bihi qur-aankiina markaa ku camal falay qur-aankii waxa weeyaan aq- bartay qur-aankii dadka markaa ugu baaqay qur-aankii hadday xanuunsadaan isku daweeyey qur-aankii ka xukun dhigtayoo meeshay u noqonayaan qur-aankii ay noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuhi calaamata ibnulqayim qofka haddii arrintaa laga waayo waxa uu soo gelayaa si uu soo galaba qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ee rasuulkiisi maxamed aha calayhi salaatu wasalaam isagoo leh waqaala arasuulu yaa rab ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulkii baa wuxuu leeyahay ilaahayow ummaddaydii waxay ka dhigteen qur-aankii mahjuuran ku laga hijroodo marka qur-aankii qofku haddaanu rumayn faqad ittakhada alqur'aana mahjuura hadduu rumeeyu ku camal fali waayo faqad ittakhada alqur'aana mahjuura hadduu qofkii qur-aankii baran waayo aqoon u yeelan waayo faqad ittakhada alqur'aana mahjuura qur-aankii waxay walo kuwa hore ka duwanaadeen laakiin qur-aankii wax laga hijrooduu ka dhigtay hadduu bartuu akhriyi waayana uu ku akhri waayo markaa bitadabburin watafakurin ku akhrii waayana isna wuxuu ka yeeshay marka waxa weye mahjuur buu qur-aanka ka dhe- ka yeeshay hadday markay masale dhacdo ee masale cidii isqabsato meesha aad u noqonaysa ay noqon weydo kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo alaxkaam alwadciya qawaaniinta markaa baadilka ah loo noqdo iyana ciddaas waxay ka dhigatay qur-aankii mahjuur bay ka dhigatay marka haddaad markaad xanuunsato aad isku daweyn weyda qur-aankii oo had ee jeer gacmahaaga intaad qur'aanka ku akhrida faatixadii mucaawadataynkii qur'aankii wax kamid jirkaaga aad marin weydo oo had ee jeer farmasiga iyo kiniinka aad ku cararta uun wuxuu sheekhu leeyahy raxmat ullaahi tacaala caleyh kaasina walow kuwa hore ha ka duwanaaday faqad ittakhada alqur'aana mahjuura qur-aanka wuxuu ka dhigtay maj marka qur-aanka inu mahjuur aynu ka dhiganno ikhwaani fillah aynu iska ilaalino aynu isku aynu noqonno marka dad ahlu qur'aana oo qur-aankii markaa juhuud markaa ku bixiya qur-aanka markaa ku camalfalkiisa iyo qur-aanka barashadiisa rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu nooga sheegay qur-aanku qiyaama inuu inoo ergeynayo ergo maal inoo ergeeya nebigu inooma sheegin calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu inoo sheegay qur-aanku inuu ergeynayo saasaa nebigu inoo sheegay waxaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida cuhmaan binu cafaan nebiga uu ka wariyey imaamu lbukhaarina uu soo saaray khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama khayrukum waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana nin qur-aankii bartay wacallamahu dadkiina baray marka markaasaa xadiidka waxaa ka warinaya cuhmaan binu cafaan nebi cuhmaan binu cafaan baa nebiga ka warinaya cuhmaanna waxaa ka sii warinaya qaarigii weynaa ee abu cabdiraxmaan asulami raxmat ullaahi tacaala caleyh taabiciga ah markaasuu wuxuu leey abu cabdiraxmaan asulami wuxuu leeyahay masaajidka nebigu fadhiyi jiray markaasuu dadka qur-aanka u dhigi jiray muddo afartan sano ku dhow markaasaa marka uu dadka qur-aanka u dhigaayo ayuu xadiidkaana u sheega markaasuu odhan jiray hada alxadiidu huwa aladii aqcadanii haahuna xadiidkan isagaa kaabadani fadhiisiiyey kaabadan inaan ardayda qur-aanka ugu dhammeeyo oan afar u dhammeeyo oan shan u dhammeeyo oan lix u dhammeeyo oo arday markaa deegaano kale ka timi qur-aanka aan u dhigo reer madiina aan u dhigo xadiidkaasi halkaa ay fadhiisay marka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallam kam xadiid baa laynagu akhriyaa kam aayaad baa laynagu akhriyaa ikhwaani fillaah oo marka waxa aanina fadhiisanaynin ama aan camalkaa ay ku baaqayaan marka aanay nagu dhiirigelin qofka hadduu qalbigiisu qoyan yahay acmaasha khayrka ah waxa weeye wuxuu qaadanaya markaa si deg dega markaa qur-aanka barashadiisa markaa juhdi iyo dadaal ha lagu bixiyo dadka markaa ganacsatada ah waxaa markaa wakhtigooda inay wax ka garoocaan wakhtigaaga wax ka soo jar aad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aqoon wax ka mid aad u yeelato hadday qur-aanka kariimka ay tahay haddii axaadiisii nebiga ay tahay calayhi salaatu wasalaam hadday tahay axkaamtii shareecada in wakhtigaaga wax ka soo jarto marka waa waxa la hayaa oo taariikhda lagu haya markaa culimo tujaara dad ganacsato ah oo siday markaa iyo ganacsigoodana wata haddana tujaar ahaa oo ganac waxa weeyaan culimo ahaa oo cilmi lahaa wa min haaulaa'i cabdullaahi ibnu mubaarak raxmat ullaahi tacaala caleyh cabdullahi ibnu mubaarak marwasi ayaa ka mid ahaa maalqabeen buu ahaa caalimna wuu ahaa caalim khuraasaane waa mufti ahaa ayaa la odhan jir mesha khuraasaan la yidhaahdo caalimkeedii iyo muftigeedii ayuu ahaa marka waxaa ka mid ahaa ibnu xasan madaahir raxmat ullaahi tacaala caleyh imaamkii reer andalus isna wuxaa nin maalqabeena walow maalka aabbiyaha ka soo jeedo aabbihii markaa ka dhaxlee laakiin isna nin maalqabeena ayuu ahaa marka maal inaynu dhaqno maal xalaala iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa in aqoon loo loo yeeshaa isdiidi maayaan sida oo kale walaaladeenna markaa ganacsatada iyo cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey waxaa markaa waxyaalaha u yaalla ka mida carruurtooda inay shareecada baraan ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkii ilaahay hadalkii nebi maxamed in lagula dadaalo oo haddii qofku xataa adigu wakhti badan aad u weyday inaad shareecadii markaa aqoon aad u yeelato ilmahaaga markaa shareecadii marka inuu barto oo shareecadii aqoon uu yeesho inaad ku dadaasho inta badan waxa ikhwaani fillah aynu juhud aynu ku bixinnaa oo aynu ku dadaalnaa carruurteennu markaa maadiga inay awoodda saarano maadiga markaa la barto maadiga in la barto haddee xaaraan maaha laakiin waxaa ka mudan oo ka horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa shareecadiisii ikhwaani fillah min atijaarati raabixa min atijaarati maca allahi tabaaraka wa tacaala tijaarada aan lagu khasaaraynin tijaarada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu la gelaayo waxaa ka mid ah asadaqatu waalinfaaqu fii sabiili alkhayr qofku inuu wax la baxo oo hantida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey inaad uga faa'iidaysato aakhiradaada inaad markaa wax iska horraysiiso marka qofku qur-aanka kariimka markaynu eegno ee la sheego salaad inta badan waxaa lagu xigsiiya alinfaaq wa mima rasaqnaahum yunfiquun marka nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa aynu eegno in badanoo axaadiidta nebiga ka mid waxay ka warramayaan qofku inuu wax bixiyo suuratulbaqara aayad aayaad fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay waxa weye waxbixinta iyo in qofku in wax la baxo waxaa ka mid ah aayaadka aayad ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay haddaynu wax la baxno in xabadda aynu bixinno laynoo labanlaabayo toddoba boqol oo jeer dirhamka aad bixiso in toddoba boqol oo jeer laguu labanlaabaayo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuuhi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah ka mathali xabbatin anbatad sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaacifu liman yashaau wallahu waasicun caliim ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu inoo sheego rabbi uu yidhi walmathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah waxay ka dhigayeen kuwa xoolahooda ku bixinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa waa sidii xabad oo kale xabad firiya ama hadhuudha ama gelaya oo inta dhulka lagu riday soo baxday oo geedkii uu kasoo geedkii ay ka soo baxday sabcu sana sabca sanaabil macnaa sabcu sa- sumburada waxaa la yidhaahdaa sabuulka hadhuurhka markaa waxa weye madaxiisa ama madaxa markaa waxay gellayda fii kulli sumbulatin miat miatu xaba sumbulo kasta ama madax kastana boqol midhay ka soo baxeen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u leeyay xabaddii iniintii la aasay ayaa geed baa soo baxay geedka waxaa ku yaalla toddoba madax toddobadaa madax madax kastana waxaa ku yaalla maxay toddob- boqol ah, boqol waxaa ku yaalla markaa waxay midho boqol xabo markaa midhaa ayaa ku yaalla marka xabaddii iniin ahayd waxaa loo laban laabay qofkii maxay toddoba boqoloo jeer baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u laban laabay markaasaa ilahay wuxuuhi wallahu yudaacifu liman yashaa ilahay cidduu doono u laban laaba ee akara min dalika way culimmada mufasiriinta qaariyay intaa in ka badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyaa waxaa rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay maa naqasat sadaqatu min maalin wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa cizan wamaa tawaada'a axadun lilahi ilaa rafacahu allah waxaa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu hureyra nebiga ka warinaaye imaamusna waa soo saaray waxaa rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam yihi maa naqasat sadaqatu min maalin waxaa la yidhahdaa markaa sadaqadu maal waxba kama yarayso oo sawtan haddaynu kun kun doolar haysanaynu boqol bixino sawtan sagaalka boqol noqotay xaggaanay ka nusqaamin ma may nusqaamin meel kale ka barakoobaysaayo sagaalka boqol kunkaad haystay iyadaa ka baraka badan oo waxaa nusqaan gelaysaa ma jiro waa talabaad ee kobaca gelaya marka sadaqadu ay ka baxdo kobaca gelaya wuxuu ka badan yahay kobacii geli lahaa haddaanay sadaqa aan laga bixin wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa cizan baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam addoon ciduu saamaxay ilaahay uguma kordhiyo waxaan sharaf iyo cise ahayn qof baad iska saamaxday ku dulmiyey ama cirdigaaga meel kaga dhacay ama maalkaaga ama sharaftaada waad iska saamaxday waxaa laga naftu inay ku tidhaahdo niyo inaad ka baqanayso moodaya waxaa laga inuu waxa weeye inaad quursan inaad ku ku quursanaya waxyaalaha caynkaasa laakiin nebi maxamed wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan arrinta saddexaad wamaa tawaadaca axadu lilahi ilaa rafaca man tawaadaca lilah qofku hadduu saaxibu tawaaduc yahay had iyo jeer kibirka uu iska ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa rafcinaya marka ikhwaani fillah min asmi sifaat alabraar dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa gelaaye ee abraarta ilaahay waxyaalaha oo tijaarada ay la galeen ee tijaarada raabixaad ay heleen ilaahay wuxuu inoogu sheegay inay wax bixin jireen oo waxay la bixi jireen oo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku uhi fi suurati alinsaan markii dadkii abraarta ee jannada gale rabbi uu ka warramayey wayudcimuuna طacaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nudcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariira fawaqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan wasuruura wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu inoo sheegay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi dadkaa marka ilaahay jannadiisa galay ee abraarta ilaahay subxaanahu wa tacaala addeecay awsaaftooda waxaa ka mid ahayd iyo tijaarada ilaahay la galeen wayudcimuuna acaama calaa xubihi xole ay jecel yihiin bay siin jireen dadka markaa waxay masaakiinta iyo dadka agoonta dadka maxaabiista iyagoo le inamaa nu- iyagoo le markaa laa nuriid inamaa nudcimukum liwajhi illah ilaahay daraaddi baan wax idiin siinayna laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariira markaasaa ilahi wuxuhi fawaqaahum allahu shara dalika alyowm ilaahay maalintaa sharkeedii baa rabbi ka badbaadiyey walaqaahum waxaa wejiyadoodana lagu turay nadratan quluubtoodana waxaa lagu turay suruur farxad wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira wuxuu yidhi calaamat ibnu lqayim dadkii caynkaa la yimi ilaahay wuxuu inoo sheegay in wejigoodii la sharfay oo wejigoodii ilaahay nadare iyo iftiin uu saaray qiyaamaha quluubtoodii la sharfay oo quluubtoodii suruur iyo farxad lagu tuuray jidhkoodii la safro la la sharfay oo loo xiray loo xiray markaa xariir oo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira marka qofkii inuu jeebkiisa iyo gacantiisa isbaro inuu had iyo jeer marka qof wax bixiye marka uu noqdo waxbixintaasi waa min atijaarati raabixa tijaarada marka waxa weeye aan khasaaraynin ayaa markaa ay tahay amhilo ama tusaalayaal maxaynu u haynaa min atijaarati araabixa allatii waqacat fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa markaa nebigeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ka ansaxday oo xadiid markaa sayaxa ku soo aroortay laba dhacdo oo xilligii rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam dhacday oo saxaabi keliya ka dhacday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba janno ugu bushaareeyey saxaabiga marka saxaabigaas waa saxaabiga garanaysaan in badan aynu maqalno waa saxaabiga la dhaha cuhmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu wa ardaa waa saxaabiga jaliilka madiine ayaa magaala ayuu soo galay rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam iyadoo magaaladu ay biyo yar tahay oo ceelasha biyaha markaa waxayan kuyuu loo galo laakiin ceel mahdiye uu jiro biyo badan oo u baahan laakiin laba arrimood iib in la iibiyo ceelka oo nin kale laga iibiyo nin yahuudiya muslimiinta ku dhibay ayuu ahaa waa talabaad ceelka dub loo qodo markaasaa nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam man ishtaraa biira ruuma ceelka ruuma la yidhahda ninka iibiya ee waadaantiisu ay la mid noqoto waadaanta muslimiinta bimacnaa aan ka xigsan falahu ljanna janna ayuu leeyahy faishtaraaha cuhmaan binu cafaan radia allahu tacala canhu cuhmaan binu cafaan baa markaa iibiyey mar kale nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam man xafara biira ruuma ceelka ruuma la yidhahda ninka qoda falahu ljanna faxafaraha cuhmaan binu cafaan radia allahu tacala cuhmaan binu cafaan ayaa qoday markii hore intuu ceelkii iibiyey ayuu mar labaadna ceedkii waasiciyey oo uu ceel weyn uu ka dhigay markaasuu wuxuu ka dhigay waqfi muslimiinta markaasaa waxaa sitay waadaantiisa iyo waadaantii muslimiinta kale ayaa sinaaday marka laga cabaayey laga dhaansanayo marka ka war nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaa jaliilkii waxaa ilaahay isagoo meelo fara badan ku saaro inuu nebigu janno u ballan qaaday fadli badanna uu leeyahay nebigu tilmaamay saxaabigu inuu ahlu janno yahay ayaa haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ceelka maruu ka warramayey ayaa marna wuxu uhi man ishtaraa marna uu yihi man xafara nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kale nebigu uhi man jahaza jeysha alcusrati ninkaa ciidanka lee jeysh alcusra diyaar gareeya taa ku leeya falahu ljanna fajahazaha cuhmaan binu cafaan radia allahu tacala canh ciidankii jeyshalcusra waynu garanayna jeeshkee buu ahaa qasadu tabuuk ayaa waxaa la gelayay xilli aad u kululoo xagaaya ayaa la gelaya meesha lagu duulayaa way fogey ciidanku waa fara badnaa sahaydu way yarayd markaasuu cuhmaan binu cafaan ilaa afar boqoloo awr oo raashin saaran yahay iyo afartii boqol iyo raashinkiiba nebigu u dhibay calayhi salaatu wasala waa iga sadaqu yidhi ah rasuul allah markaasuu nebigu uhi man jahasha jays alcusra ciidanka waxaa weeyaan duulaaya ee jayshulcusra la yidhaahdo ee xilliga adag baxaaya ninka waxaan taa ku leeya janno ayuu leeyahay fajahazaha cuhmaan binu cafaan radia allahu tacala canhu marka qofku maalkaagu inaanu maal baas noqon soomaalidu waqhtiyadii hore reer miyiga la ahaa ninka maalkan waxa weeyaan had iyo jeerba khaylka gacanta adag ee xataa maalka waxa weyan isagoo aan ka arad bixin ee waxba aan ka cunin ee carruurtiisu ay ka qaawan tahay waxay u bixin jireen waynu garanayna maal baas baa la odhan jiray ninka ama inaan maal baas waynu maqli dad magacyadaa leh had iyo jeer marka macnaha waxay ka soo jeedaan magacyadaas qofkoo lexe jeclo badana ama xoolaan aad iyo aad markaa u ilaalin jira ama xoola baas wade ayaa qofkaa la odhan jira qof xoolaa aanu markaa ku intifaacin wada markaa dadku markii magaalada soo galan waa sidii uun markaa qofku inuu xoolihiisii warkiisu marka uu had iyo jeer wax uu ka bixiyo uu wax ka sadaqadaysto taasa ikhwaani fillah waxay tahay markaa atijaaratu raabixa masalada labaad ama masalada kale inuu ka gudbaynaa waa waxa ay tahay maa hiya thamaraatu tijaarati raabixa ma hiya hamaraatu tijaarati maca allahi tabaaraka wa tacaala qofku hadduu tijaarada ilaahay uu la galo salaaddii ilaaliyo towxiidka ilahay intuu ilaaliyo kabada salaaddii ilaaliyo ilaahay subxaanahu watacala u toobadkano dunuubtii uga noqdo cilmigii shareecada wax fara badan marka uu ka barto qur-aanka kariimka aqoon uu yeesho sadaqadii uu ku dadaalo alamru bilmacruuf qofku uu sameyo tijaaraadkaasuu ka qayb galo maxaa amaraadka usoo baxaya muxuu amaraadka usoo baxaya wuxuu yahay amaraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay halkan fii suurati markaa saf ilaahay subxaanahu wa tacala markuu hi hal adullukum calaa tijaaratin tujiibkum min cadaabin aliim wixii la helaya amaradii ka dhalanaysaa rabbi sheegayo wuxuu ihi yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum janaatin tajri min taxtiha alanhaaru wamasaakina طayibat fii jannaati cadn dalika alfawsu alcadiim wakhraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariib wabashir ilmu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa waxaa laga helayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacala inoo sheegay amaraadka la helaya yakfir lakum dunuubakum in ilaahay dunuubteenna uu dhaafaayo waxaa kaloo la helaya wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar ilaahay subxaanahu watacala addoonkii tijaaradaa la galay inuu ilaahay gelinayo janno jannadaasoo hoosteeda webiyaal ay socdaan in ilaahay uu siinayo wamasaakina dayibata wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacala uu siinaya guryo aad u wan wanaagsan guryahaasoo ku yaalla fii jannaati cadnin ilahay wuxuuhi dalika alfawsu alcadiim kaasi waa liibaan weyn taasi waa aakhiro marka loo dego ifkii wakhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wafatxun qariib wakhraa tu kalena ilaahay waa idin siinayaayo tuxibuunaha aad jeceshiin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay nasrun min allah hiil xagga ilaahay laga helo wafatxun qariibun iyo furasho dhowo cadowgiina inaad jebisaan oo ka gacan sarraysaan marka waxaa ilaahay subxaanahu wa taala nasriga lagaga helaa min asbaabi nasri cadowgoo ilaahay lagaga adkaadaa waa tijaaratu maca allah oo la wanaajiyo tijaaratu raabix ummaddu ay wanaajiso salaadiyoo la oogo towxiidka ilaahay subxaanahu wa tacala oo la ilaaliyo wixii rabbi awaamirtiisa lagu toosnaado wixii ilaahay inaga xarimayna in laga fogaado ilaahay subxaanahu wa tacala markaa wuxu wabashir ilmu'miniin dadka mu'miniinta ah ha loo bushaareeyo waa kuwii ilaahay subxaanahu wa tacala tijaarada la galay ilaahay waxa uu ku uhi fii suurati towba ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum uljanna ilaahay subxaanahu wa tacala waa ka iibsaday mu'miniintii nafahoodii iyo dhaqaalahoodii buu ka iibsaday nafahoodii baa ilaahay siiyeen waa cinda aljihaad dhaqaalahoodii bay ku bixiyeen fii subuli lkhayr bianna lahum uljanna amaradii usoo goday iyo midhihii ay goosteen waxay noqotay bianna lahum uljanna janno inuu ilaahay subxaanahu wa taala ay ka helaan haddaba kuwaa ilaahay nafaa uu ka iibsaday kuwa ilaahay subxaanahu watacaala bayca la galay kuwa tijaarada aan lagu khasaarayn markaa galay ilaahay subxaanahu watacaala awsaaftooda iyo sifaadkooda ilaahay subxaanahu watacaala inoo sheeg aayadda ilahay in allah ishtara min almuminiina anfusahum waamwaalahum bianna lahum ljanna aayadda ka dambaysa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogu sheegay marka waa cid sagaal sifa leh ama toddoba sifa haddii laba marka lababa gaar la isugu geeyo ilahay wuxu uhi altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna asaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduuna alaamiruuna bilmacruufi wanaahuuna cani lmunkari walxaafiduuna lixuduud illah wabashir ilmu'miniin baa ilahay mar labaad soo celiy ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leey kuwaa sow rabbi ma odhan in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum sow rabbi ma odhan kuwa ilaahay nafaa uu ka iibsaday oo culimmadu waxay attaa'ibuuna waa khabar mubtadihiisu uu xadfan yahay oo macnuhu wahum taa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna asaa'ixuun kuwaas waa kuwa toobadkeenka badan waa kuwa ilaahay caabuda waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala mahadiya waa asaa'ixuun waa magaca asaa'ixuun wax badan baa soo gudagelaaya waxaa soo gudagelaya jihaadkii in loo baxo marka jihaad in loo baxo dalabulcilmi in loo baxo waxa weeyaan alamru bilmacruuf annahy can lmunkar dacwaddii asiyaaxa siyaaxatu lqalbi inuu qalbigu markaa siyaaxo sameeyo socdaal la galo uu ku socdaalaya markaa atafakuru markaa fi nicam illah ama atafakuru fi aalaa'i illah inuu carabkii siyaaxo u galo oo socdu iyo markaa uu sameeyo markaa dalxiis uu dalxiisaya markaa fii dikri illah ilaahay subxaanahu wataala xuskiisa marka ilahay wuxuu inoo sheegay inay yihiin kuwaasi kuwa toobadkeen badan cibaado badan ilaahay mahadiya saa'ixiin ah inay yihiin alraakicuuna asaajiduun dad ilaahay subxaanahu watacala u tukado una rukuuca una sujuuda marka inta badan marka salaada ilaahay subxaanahu wataala inoo sheegaayo rukuucda sujuudda la xusa sababtuna waxa ay tahay salaadu arkaan bele arkaan ficliya arkaan qowliya afdal larkaani ficliya salaada marka arkaanteeda ficliga ta ugu fadliga badani waa rukuucda iyo sujuudda marka sidoo kale waxay arkaanta qowligana waxaa ugu fadli badan takbiirta oo takbiirta marka waxa ka dambeeyo dhami taabic ayuu yihi markaasaa ilaahay subxaanahu watala wuxuu kuwa salaadana oogaayay maxaa kaley leeyihin walaamiruuna bilmacruufi wanaahuuna cala lmunkar waa kuwa dadkana wanaagga fara xumaantana ka reeba baa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy maxaa kaloo awsaaftooda ka mid a walxaafiduuna lixuduud illah ilaahay xuduuddiisana waa xifdiyaano waa kuwa xuduudda rabbina ilaalinaya marka markaasaa rabbi wuxuui wabashir ilmuuminiin dadka muuminiinta ha loo bishaareeyo ikhwaani fillah waxa ay tahay adduunyadu waa daar cumrigeedu uu gaaban yahay adduunyadu maaha markaa waxa weeyaan mid cumrigeedu uu dheer yahay cumriga adduunyadu waa qasiir magaceedaba addunyaa baa la yidhahda addunya inta adduunyadaas marka waxay magaceeda addunya tii dhoweyda markaa go'itaankeedu u dhowaa maadaama ay tahay tijaaro saxa aynu galno tijaaro aynu ka faa'iidayna ilaahay subxaanahu watacala aynu la galno qofru cumrigiisa yaanu isku ilaawin adduunyada isugeyngeynteeda iyo kalagoynteeda qofku siduu adduunyada kaana kaauge kaana kaauge uu isu leeyahay ayaa waxaa dhacda qofka adduunyada in maalin looga yeedho malakulmowdka u yeedho ilaahay subxaanahu watacala waxaynu ka baryaynaa kelimaadkaanu isnay rabbi inuu inagu anfaco inagana dhigo tijaaro markaa raabixaa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala la galo waxaynu joognay kolley maalin jumcaah saacadii ugu dambeeyey markaa jumcaha ilaahay subxaanahu watacala waxaynu ka baryaynaa masaajid aynu ku kulannay ilaahay goob ka fadli badan oo jannadiisa ilaahay subxaanahu watacala haynagu kulmiyo ilahay kelimaadka aynu isnidhina dhammaanteed haynagu anfaco miisaanka xasanaadkana maalinta qiyaame ilaahay subxaanahu watacala haynoo saaro wasala allahu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabillahi towfiiq